aan ku bilownay cabdicasiis xasan laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku sugan magaalada xudur ee gobolka bokool oo ah magaalo go'doon ku jirta oo ay ku hareeraysan yihiin al-shabaab wariyaha v oda mukhtaar catoosho oo ku sugan xudur ayaa warbixinta kooban nooga soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xudur soo gaaray xilli magaalada xudur ay ka jirto xaalad bini'aadinimo oo ay sabab u tahay go'doonka kooxda al-shabaab ay geliyeen magaalada xudur kahor inta uusan madaxweynaha ka soo degin magaalada xudur waxaa magaalada soo gaaray oo hordhaca madaxweynaha ahaa diyaarad waday cunno iyo daawooyin oo loogu talagalay dadka dhibaataysan ee magaalada xudur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in xudur ay u yimaadeen siday uga jawaabi lahaayeen baaqa shacabka magaalada xudur iyo in la furo waddooyinka wuxuuna madaxweynaha ballanqaaday inay wadaan qorshe lagu furayo waddooyinka si dhibaatada looga saaro shacabka gobolka bokool in jidadka la isu furo annaga oo la kaashanayno hay-adaha amniga ka shaqeeya oo dhan noocyadooda kala duwan istraatiijiyadii ayada ahayd qorshaheedu waa socday waxaanu jecelnahay hadda inuu suurtagalo maatinka aan hadda xudur u nimid annagoo qorshihii ka dhabaynayno waxaan ka jawaabaynaa oon rabnaa inaan ka jawaab celino cabashada iyo qayladhaanta gobolka bakool guud ahaan gaar ahaan degmada xudur oo caasimadii ah ka soo yeertay madaxweynaha ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadka ku dhaqan gobolka bakool magaalada xudur waxaa gaabsi ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxaana sii yaraanaya raashinka quutal duruuriga ee laga helaya dukaanada magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a